I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkana waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobaatanka bisha maaj ee sanadka labadakunkoobyolabaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dood ku saabsan kaalinta ay dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ka qaadan karaan nabadaynta iyo xasilinta soomaaliya waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dhallinyarada soomaaliyeed ay wax ku baratay xeryaha qaxootiga dhadhaab inay gacan weyn ka geysan karaan horumarka iyo dibadhiska dalkoodii sababtoo ah waa nabad jirayaal dad jecel nabadda iyo maxaan ku yidhahdaa inuu dalkooda dib u dhismo waayo taasna waxaa keentay murugadii iyo rafaadkii ay la soo kufayeen ay la soo kacayeen in badan ay nolosha qaxootiga ee adkeed dhinacii heesahana waxaan maanta idinku tala galnay
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka ugu yaraan laba iyo soddon qof ayaa ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay dalka masar sidoo kale tobannaan qof ayaa ku dhaawacmay shilkaasi shilkan ayaa jimcihii shalay ka dhacay koonfurta dalka masar kadib markii ay isku dhaceen laba tareen muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya mid ka mid ah labada tareen oo ka baxay jidkii loogu talagalay islamarkaana rogmaday madaxweynaha masar jenaraal cabdifataax siisi ayaa sheegay in uu la xisaabtami doono cid walba oo mas-uul ka ah dhacdadan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in la burburiyey lala balilqaystay laba xero oo ay ku noolaayeen qaxootiga eritereya labadan xero ayaa ku yaalay gobolka tigraay ee ay dagaaladu ka dhaceen qaramada midoobay iyo shaqaalaha gargaarka ayaa tan iyo bishii noofembar ay u suurtageli weyday in ay soo arkaan ama ogaadaan xaaladda xeryaha qaxootiga ee tigraay markaasi oo uu qarxay dagaalka u dhexeeyey dowladda etoobiya iyo jabhadda t b l
warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaana waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi
abad saaxiib ayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o e laanteeda afka soomaaliga waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan guud ahaan barnaamijkeenna aan ku eegaynaa dhallinyarada waxbaratay ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab doorintee leeg bay ka qaadan karaan nabadaynta iyo weliba dibudhiska soomaaliya barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya shukri santuur haaruun iyo sidoo kale cabdiraxmaan mahad yuusuf oo ku magac dheer brofesor waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanaya maxamed shaale mayow ugu horrayn dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a waayahay aan ku bilaabo shugri santuur harun shugri waxaad ka mid tahay dhallinyarada wax ku baratay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana timid sagaashameeyadii iyagoo yar marka dhallinyarada ku nool xeryaha doorintee leeg bay ka qaadan karaan dibudhiska iyo nabadaynta soomaaliya
assalaamu calaykum aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan v o a waxaan aaminsanahay dhallinyarada wax baratay ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab inay wax badan ka bedeli karaan xaaladda dalkooda inay gacan ka geysan karaan maxaan ku yidhahdaa dibudhiska dalka iyo nabadda waayo waa dad ku barbaaray nabadda oo wax bartay jawiga colaadda mataqaanaa ka badbaaday sidaa darteed haddana karti iyo awood iyo khibrad intaba leh marka wax badan ay gacan badan ay ka geysan karaan maxaan ku yidhahdaa dibudhiska iyo nabadeynta dalkooda taa aanan aaminsanahay shugri sida aad ka dhawaysay waxaad sheegtay in door lixaadla ay ka qaadan karaan arrimaha dibudhiska iyo nabadaynta soomaaliya marka dhallinyarada xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyin fara badan qaxootinimo ku jira islamarkaana dareemay nabadda iyo sidoo kale wadanimadu waxay tahay ka waran arrimaha dhallinyarada ee arrimahan ku saabsan waxaan filayaa qofka qaxooti noqday ee xare ku jiray ee xare qaxood ku barbaaray ee wax ku bartay ee rafaad ku noolaa kaawun baa garanaya maxaan ku rahdaa nabadda waxay tahay marka dhallinyarada ee, eh, khibrad badan ay u leeyihiin qaxootinimada iyo dhibaatooyinka ay la soo daalaa dhacayeen in badan intay ku noolayeen xariga qaxootiga dhadhaab Ee, ka- taa kase kow waa dad wax bartay waa dad nabadda jecel marka aad iyo aad eh, maxaan ku rahdaa waxay u ololeyn karaan nabadda dalkooda iyo horumarka hataa in badan oo ka mid ah waxay ka qayb gali karaan hogaanka dalkooda iyo inay wax ka bedelaan siyaasadaha mataqaanaa guracan ama mataqaanaa khilaafyada ka jira dalkooda Ee, waxay kusoo dabaali karaan nabad iyo horumar waayahay shukri waan kuu soo laaban doonaa aan eh, ku laabto cabdiraxmaan eh, mahdi yuusuf oo ku magac dheer profesor cabdiraxmaan eh, door intee leeg bay dhallinyarada wax ku baratay xelooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka qaadan karaan eh, nabadaynta iyo sidoo kale horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya bismillaah een, aniga waxaan aaminsanahay dhalinyarada qaxootiga wax ku baratay ee, ilaa sagaashamadii halkan imaatay wax barbarasho heer sa- heer heer kala duwan gaaray inay wax weyn w- waxay kusoo kordhin karaan nabadda soomaaliya Een, waxay waa dad ku barbaaren nabad een, colaadda aan ka qayb qaadanin og muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedaho nabadda een, ee, wareerkeeda bulshada kala duwan ee, wax weyn ka qaban karo oo muxuu ahaay dibudhiska iyo noolaynta soomaalida bar- wax weyn ka ka geli kara inay yihiin dhalinyarada ku ku barbaara qaxootiga marka cabdiraxmaan maxaa ka mid ah doorka ay ka qaadan karaan arrimahan aan ka dhawaajinay nabadaynta iyo sidoo kale dibudhiska soomaaliya waxaa ka mid ah een, waa dadkan dhalinyarada qaxootiga ku barbaare oo waxbarashada iyo muxuu ahaa tacliinta ka hele waa dad eh, nabadda inta badan ku kore waxay ka qayb qaadan karaan eh, dib u dhiska nabadda een, sida inay u ololeeyaan een, muxuu ahaay barnaamijyada nabadda isku soo dhoweynta bulshada een, hor- horumarka iyo muxuu ahaay nabadaynta iyo hogaanka weliba ay ka qaybgalayaan baan aaminsan aniga ee cabdiraxmaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku nool dhalinyaro fara badan oo waxbarata oo qaarkood ilaa heer jaamicaa qaarkood masta ay dhammeeyeen qaarkood waxay barteen dib u dhiska iyo sidoo kale markaasi horumarinta bulshada iyo sidoo kale nabadda marka dhallinyarada haddii ay dib ugu laabtaan soomaaliya door intee la-eg bay ka qaadan karaan arrimahan aan ka dhawaajinay Eh, door weyn oo muhiim bay ka qaadan karaan waa sidaa sheegtay waxay dhalinyarada waxaa jirta heer heerar sare ka gaaray ee waxbarashada tac- tac- tacliinta oo weliba qala- xalinta khilaafaadka waxaana door weyn oo muhiim bay ka qaadan karaan inay xaliyaan khilaafaadka iyo waxyaalaha laisku haysta ee bulshada dhexdeeda ka jira
waayahay cabdiraxmaan oo ku magacareer brofesor waa kuu soo laaban doonaa haatanna ee, waxaa isna barnaamijka qaybka ah oon aadaya maxamed shaale mayow maxamed waxaad ka mid tahay dhallinyarada wax ku baratay xerooyinkan kuna barbaartay dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab wax baratay doorka ay ka qaadan karaan maxay tahay ee, nabadaynta iyo sidoo kale markaasi dhanka dibudhiska ee soomaaliya aad ay umahadsan tahay marka hore walaal macaan dhallinyarada qaxootiyaalka wax ku bartay waa dhalinyaro aad khibrad u leh taasoo ay maan- maalinka imaadeen qaxootiga kun sagaal boqol sagaashan iyo kood ilaa intan wax ku baranayay haddana heer jaamacad ka soo baxay haddii ay waddankooda ay dib ugu laabtaan ama ay taga ama fursad la siiya waxyaala badan ay ka bedeli karaan sida hogaaminimada isdhexgalka iyo biisbullinka xagga macnaha nabadiska ay aad u macnaha u qayb qaadan karaan maxamed waxaan ognahay muddooyinkii u dambeysay inay jireen dhallinyaro wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo dib ugu laabanaya soomaaliya ka shaqaynaya maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo hayadaha samafalka ee ka shaqeeya marka dhallinyarada doorka ugu weyn ama muhiimadda ee, intee la eg bay markaasi ka qaadan karaan arrimahan aan ka dhawaajinay dib u dhiska soomaaliya iyo sidoo kale dhanka nabadaynta maxayse eh, khibrad oo markaasi ay ka heleen qaxootiga iyo muddooyinkay leedahay dhalinyarada qaxootiyaalka aad bay ugu yimaadeen kun sagaal boqol sagaashi wadankooda horta hooy waxaa kasoo fijay qolaal eh, digaal fara badan haddana meeshan waxbarasho fara badan ayay waxbarasho fiican ay ka heleen xagga jaamacad xagga waxbarasho sokory dhinac walba ay haataba dugsiga dhe- dugsiga dhe- sare mid ka dhexba laakiinse hadday wadankooda hooy ku laabtaan waxyaala badan isbedel ayay keenayaan waayahay maxamed eh, waa kuu soo laaban doona shugri aan dib ugu laabto shugri waxaa jirta dad iyaguna qaxooti ku ah xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ka soo jeeda wadamo kala duwan sida koonfurta suudaan oon ognahay in dhalinyaro fara badan oo halkan eh, ku noolad xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay qayb ka qaateen dib u dhiska iyo sidoo kale nabadaynta markaasi koonfurta suudaan qaybna ka ha dhallinyaradii qaxootiga ku hayda xerooyinkan marka ka shugri ahaan maxaad ka aaminsan tahay dhalinyarada soomaalida ee xerooyinkan in ka badan soddon sane ama ku dhowaad joogay ee wax ku bartay ee qaarkood heerarkaasi ee waxbarashadan ka dhawaajinay gaaray in ay eh, ka qaadan karaan dib u dhiska eh, soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha dhanka nabadaynta Ee, aad iyo aad baa u mahadsan tahay Ee, waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay xariiqa qaxootiga dhadhaab inay gacan weyn ka geysan karaan horumarka iyo dibudhiska dalkoodii sababtoo ah waa maxaan ku irahdaa dad eh, aqoon leh waa dad khibrad leh waxyaaba kala duwan ku takhasuseen Ee, tan kale waa nabad jirayaal dad jecel nabadda iyo maxaan ku irahdaa inuu dalkooda dib u dhismo in dalkooda dib usoo kabsado dad jecel waa waayo taasna waxaa keentay murugadii iyo rafaadkii ay lasoo kufayeen ay lasoo kacayeen in badan ee nolosha qaxootiga ee adkeed taasi marka waxay maxaan ku irahdaa dhaxal siisay inay bislaadaan ee, mar un ya dalkii sidee buu nabad ku noqdaa marka waa dad nabadda jecel maxaan ku irahdaa jecel inay dadkooda u adeegaan ka qayb qaadan kara maxaan ku irahdaa maamulka ee, iyo ee, maxaan ku irahdaa talada dalkooda dhaqaalahooda iyo dib u dhiska dalkooda gacan weyn ay ka geysan karaan waxaan qirayaa oo aad iyo aad u caddaynaya in dhallinyarada qaxootiga joogto ee, oo mataqaana wax ku barteen ee, howlo badan ka qabteen qaxootiga sida mataqana macalimiinta iyo howlaha kala duwan ee mataqana hayadaha samafalka hata kuwa ka shaqeeyeen inay wax badan ka geysan karaan dib u dhiska dalkoodii ay kusoo dabaali karaan nabad waa dad mataqaana bislaaday waa dad maxaan ku irahdaa maxaan ku irahdaa soddon sano ku dhawaad qaxootis oo ahaa garanaya dagaali wuxuu yahay burburku wuxuu yahay ee, casharadii ay ka dhaxleenna u faa'iideyn kara dalkooda inay dib u soo dhisaan shugri waxaad ka mid tahay dhallinyarada inta badan oo ololeysa arrimaha bulshada ee sida nabadda oo kale kulamada inta badan aad qabataa oo markaasi oga hadasha arrimaha dhanka nabadda iyo sidii dib u dhiska ee dhanka bulshada dhexdeeda marka dhallinyaro waxaa jirta muddooyinkii u dambeysay ka laabanaysa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo dib ugu laabanaya soomaaliya si markaasi ay uga qayb qaataan horumarka dhanka soomaaliya marka ka shugri ahaan maxaad aamins- ka- maxaad ka aaminsan tahay dhallinyaradaasi markay dib u laabteen door intee leeg bay ka qaateen ama ay ka qaadan karaan dib u dhiska iyo nabadeynta soomaaliya Ee, dhalinyaro badan ayaa dalka dib ugu laabteen ee, ma- kuwa wax bartay ay ahaayeen dalkooda dib ugu laabteen qaar waxay eh, ka shaqeeyeen dowladda federaalka qaar waxay ka shaqeeyeen maamul goboleedyada kuwana waxay u shaqeeyeen hay-adaha samafalka aad iyo aad eh, maxaan ku rahay bay u faraxsan yihiin kaalin wacan ayna ka geysanayaan dib u dhiska dalkoodii Ee, wayna soo wacaan wayna la hadlaan dalkii baad kusoo noqotaan dalkii baad mataqaana aad- aad kaalin ka geystaan dalkii baad ka shaqaysaan ayayna dhahan marka dhalinyaradaas kaalin wacan ay ka qaadan hayaan inuu dalkooda dib u soo kabto aqoontooda iyo khibradooda ay la wadaagi hayaan dadkoodii dadkoodii ay u adeegahayaan marka gacan bay ka geysan hayaan horumarkii dib soo dib u soo kabashada dalkoodii annaga sidoo kale kuwa maxaan ku rahdaa weli ku sugan xaryaha qaxootiga dhadhaab ee wax bartay ee maxaan ku rahdaa ama sama- oo samafa- samafalkii waxyaabaha ka shaqeeya ama kuwa aniga ila mid ah ee u ololeeya xaquuqda insaanka iyo xaquuqda biniaadamka ama waa tababarada iyo wacyigelinta qabta waxay nagu dhiirigelinhayaan kaaliyo dalkiina wax u qabta oo dalkiina gacan ka geysta dib u dhiskiisa marka waxaan boqolkii boqol mar kale aan aaminsanahay in dhalinyarada wax baratay ee maxaan ku rahdaa wiilil iyo gabdha ah ee ku nool xaryaha qaxootiga dhadhaab ay dalkooda wax badan badan u qaban karaan iyo sidoo kale inay dalkooda ku horseedi karaan tubta nabadda
waayahay dhegeystayaal ee, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii ee, madasha dhallinyarada ee v o a ee, barnaamijkanna wuxuu idinka imaanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee, barnaamijkan ee, waxaan markaasi oga hadlaynaa dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waxbaratay door intee leg bay ka qaadan karaan dib u dhiska soomaaliya iyo dhanka nabadaynta cabdiraxmaan ee, maxamed yuusuf oo ku magac dheer profesor cabdiraxmaan ee, dhallinyaro fara badan baa aaminsan in aysan xilligan ahayn xilligii dib loogu laaban lahaa soomaaliya islamarkaana laga qayb qaadan lahaa nabadaynta iyo dib u dhiska oo iyagu markaasi ay aaminsan yihiin inay dib u dejin ay ka helaan waddan saddexaad marka maxaad odhan lahayd dhallinyaradaasi bismillah aniga waxaan aaminsanahay in la raadiya wadan kale oo dibudin laga raadsada ah inaysan muhiim ahayn saacadan dhallinyarada waa waa muhiim xubin muhiim ah kuwa qaxootiga wax bartay waxay loo baahan wadanka looga baahan yahay inay qayb qaataan nabadda ee qayb ka noqdaan dib u dhiska haddaysan arrintaas samaynin haddee nin aan waxba barin oo soomaaliya joogo ee, qoriga mu aaminsan yahay lakin nin wax bartay inta badan ninka dhallinyarada ah qori ma qaadanayo- ma qaadanaayo Een, dhalin- marka dhalin- waxaan kula talinaya dadka dib- halka u aqaltaagaya inaysan muhiim ahayn ma- ma- saacadan raadiyo dib u dejin inay dib ugu laabtaan wadankoodii nabadda dhisaan muxuu ahay ayaga wax bartay ayaga wax xaaladda garanaya marka ma ma aaminsan inta kor la aado oo wax laga raadiyo ee cabdiraxmaan dhallinyaro fara badan baa jirta oo xerooyinkan ee wax ku barata oo weli xerooyinkan jooga marka dhallinyaradaasi maxaad odhan lahayd si ay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo sidoo kale markaasi nabadaynta soomaaliya Eh, bismillah aniga waxaan aaminsanahay in muxuu ahay la joogo xilligii ku habbooneed in waddanka lagu laabto waa xilli maanta ay ka habboonto ma jirto waxaan marka kula talinaya dhallinyarada inay waddanka dib ugu laabtaan qayb ka noqdaan dib u dhiska nabadeynta soo dhoweynta bulshada bulshada Een, waa dad aan qabyaaladda iyo waxaa ka fiyow een, halkan kuwada kore marka waxaan aaminsanahay waa xilligii ay ku noqon lahaayeen waddanka aan ku noqon lahayn wax lagu noqon lahayn wax laga dhisi lahaa nabadda yaan aaminsanahay aniga marka tusaale ahaan kuwa laabtay ee xilligan ku sugan gudaha soomaaliya ee wax ku barta xerooyinkan qaxootiga iyo dhadhaab ee door intee leeg bay ee markaasi ay ka qaadan karaan amaba ay ka qaateen dib u dhiska iyo nabadaynta soomaaliya Een, waxaan aaminsanahay oon ka warqabnaa halkan markaan joogno waa dhalinyada waan wada xiriirnaa Een, muxuu ahaay wax weyn bay ka tareen wadankii hadday noqoto xagga dhaqaalaha hadday noqoto muxuu ahaay horumarka bul- muxuu ahaay nabadda iyo bulshada dhexdeeda wax weyn bay ka qaban karaan waa ka warqabnaa wax weyn bay ka qabteen ee waayahay ee, weli ee, barnaamijkii madasha dhallinyarada ayaan ku guda jiraa maxamed shaale mayow maxamed ee, waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo adiga aad wax isla baran jirteen oo dib ugu laabatay soomaaliya islamarkaana wax ka dhiga iskuullada sidoo kaleetana goobaha caafimaadka ee gudaha soomaaliya markaasi ka shaqeey marka dhallinyaradaasi maxay ee, bedeleen
asalaamu calaykum mar labaad ayaan qadka kusoo dhawanayaa dhalinyaradii aan meeshan wax iskula baranay qaxootiga ee labadii kun saddex iyo tobankii iskuulka aan isla begnay oo wadankooda dib ugu laabteen maanta waa rag qaarkood dowladda ay u shaqeen qaarna hay-adaha samafalka ay u shaqeen qaarka kalena waxay la shaqeeyeen hay-adaha localka aad ayay macnaha wax ugu bedeleen si ay meesha u tageen noloshoodana way anfaceen marka aad iyo aad ay hooshooda u kala wadeen waayahay shugri baan dib ugu soo laabta shugri waxaa jirta dhallinyaro xerooyinkan wax ku baratay oo qaarkood ilaa heer wasiir soomaaliya ay ka gaaray halka qaarkoodna ay xilligan maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo hay-adaha ay madax ka yihiin marka dhallinyaradaasi ee marka laga tago kuwa weli jooga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee wax bartay ay aqoontii ay barteen weli xeryaha la jooga xilligan ma haboon tahay mise ma tahay xilliga ay dib ugu laaban lahaayeen soomaaliya islamarkaana ay ka qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska ee nabadaynta soomaaliya dabcan haa taa waan qiraya inta laabatay horumar bay ku tallaabsadeen shaqo wacan ay qabanahayaan waddankoodii horumarkiisa dib u dhiskii ay macnaha gacan ka geysanahayaan aad baan ugu faraxsanahay mar walbana way nala soo hadlaan siduu sheegay saaxiibkay professor maxaan ku idhahdaa dhalinyarada wax ku baratay xariiqa qaxootiga dhadhaab eena ku koreen way ka fiyow yihiin qabiyaaladda iyo qabiil qabiilka waxyaabahaas way ka fiyow yihiin sidoo kale colaadda kumayna dhex barbaarin iyo qori la ridaaya iyo dad lalaynaya kuma iyo dhiig daadanaya waqtigii waxyaabaha bilaabanaya ay halkan yimaadeen halkan ay ku koreen nabad bay ku barbaareen marka wax badan aan ka geysan karnaa maxaan ku idhahdaa dib u dhiska dalkeenni saan hor u sheegayna waxaan nahay dadka nabadda jecel u ololeeyay nabadda u ololeeyay maxaan ku idhaha qaarkeenna xuquuqda insaanka iyo bini aadamka inuu badbaado marka isbeddel maxaan ku idhaha dhab eh oo la taaban kara ayaa ayaa maxaan ku idhaha aan ku soo dabaali karnaa dalkeenni laakiin caqabadda kale oo jirta waxay tahay qaarkeen oo weli aanan laabanin balse lagu weli lagu dhiirigelin hayo maxaan ku idhaha inay inay laabato marka waa ila haboon tahay in dalki dib looga noqdo oo maxaan ku idhahdaa dib u dhiska mataqaana aan ka qayb qaadano waayo dalkaada ayaan ku horeynin hataa kuwa aadan maxaan ku idhahdaa dib qurbaha aadaya maxaan ku idhahdaa dibadejin waxyaabaha helaya aakhir dalkay kusoo laabanayaan waddankaaga kuma horeeya wadankaaga maxaan ku idhahdaa haybad waxa leedahay dalkaada hooyaal hooyaal dhahay marka hagarley wax ugu qabo marka dalka in loo adeeg inaan u adeegno oon dalkeena dib u dhiska aan aan ka qayb qaadanna oo khibraddeena iyo aqoonteena aan ku kabno waxaan u arkaa arrin aad iyo aad muhiim u ah iyo sidoo kale inaan nabadda aan aan aan barna dadka kale maxaan ku dhaha colaadda kusoo dhex barbaaray qaarkood dagaal ogayaasha ahaa qaar maxaan ku dhahdaa inta noloshooda arkayay qori la riday inaan dadkaas aan seminaar siina wacyigelin siina baraarujinta oo waddankeena barnaamijyo baraarujin dhanka nabadda ah aan ka geysano muhiim bay ila tahay taa iyada waayahay shugri aad baad u mahadsan tahay aan ku laabta cabdiraxmaan mahad yuusuf profesor cabdiraxmaan miyaysan habboonayn dhallinyarada weli joogta xerooyinka ee waxbaratay ee qaarkood ilaa masta ay gaareen waxaan ognahay qaarkood inay barteen sida dibu dhiska wadamada ee dagaalada sokeeya ku burburay dhanka nabadda iyo xalinta khilaafaadka inay barteen miyaysan habboonayn xilligan inay dib ugu laabtaan soomaaliya si ay uga qayb qaataan dibu dhiska iyo nabadaynta ee dalkii bismillah waxaan leeyahay aniga muxuu ahaay waa waa habboonta waa arrin wanaagsan waa xilligii dhallinyarada si dhab ah ay waddanka ugu noqon lahaayeen ninka wax bartay ee dhalinyarada heerar kala duwan ka gaaray waxbarashada weliba qaybta nabadaynta wax ku takhasusay ma aha xilligu wadda jooga xerada qaxootiga soddon sano kadib ma aha xilligu wax dibadaha wax ka raadin lahaa waa xilli ay ku habboonto maanta in waddankii la badbaadiyo dhalinyaradana ay u noqdaan tusaale nabadda inay waddanku noqdaan waayahay maxamed shaalle mayow maxamed dhalinyaro fara badan baa jirta sida aan ka dhawaajinayba oo u haqaltaagahaya in ay wadamo kale ay tagaan waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo kasoo jeeda koonfurta suudaan oo xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab idinla joogtay isku fasal ahaadeen aad wax wada barateen inay dib ugu laabteen koonfurta suudaan qaybna ay ka qaateen dibudhiska iyo nabadaynta koonfurta suudaan marka doorka dhalinyarada xerooyinka ee ku saabsan arrimahan dibudhiska iyo nabadaynta soomaaliya waxay tahay hadda ayaa umahadsantahay aniga haddaan fikradeyda ka dhibto waxaan dhehi lahay dhalinyarada wax ku baratay halkaani ee qaxootiga aad ay khibrad u leeyihiin waxbarashada ilaa heer jaamacadda ay gaarsan tahay waxaan kula ku boorinaa inay waddankooda hooye ku labtaan si ay u beddelaan waddankooda xagga amniga iyo xagga nabadda maxamed dhalinyaraha waxay aaminsan yihiin in xilligan aan soomaaliya dib loogu laaban karin islamarkaana colaado ay ka jiraan miyaysan tusaale u noqon karin kuwa dib ugu laabtay soomaaliya ee dibudhiska dalka ka qayb qaadanaya iyo nabadaynta macallimiin bay ka noqdeen brofesorre ka noqdeen jaamacadaha xitaa dalka qaar baa wax ka dhiga marka fikirkaas ka warran aad ayuu fikirkaas aad iyo aad ayuu muhiimsan fikirkaas because of dadka meesha ku labtay dhalinyarada meesha ku labtay maanta waxbarasho ay meesha macallimiin ay kiin qaar hayada ayaa la shaqeen qaarka halkan joogana qaxooti waxaan ku boorinay ee u ahaan qadala amasana waddan yurub usii fiirinayo inay waddankooda ku laabtaan
waayahay gabagabadii waxaan soo gaarnay barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo idinka imaanayay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waayahay aan ku laabto shugri santuur harun shugri ugu dambayntii maxay tahay dhallinyarada ee xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku nool fahamkooda ku saabsan dibudhiska iyo nabadaynta soomaaliya inay tahay xilligan xilligii dalka dib loogu laaban lahaa loogana qayb qaadan lahaa arrimahaas aan ka dhawaajiyey
dhalinyarada maxaan kuna ku yidhahdaa ku barbaaray xariiq qaxootiga dhadhaab ee wax ku barteen rajo badan ay weli keliyihiin dalkoodii inkastoo soddon sana xaaladda adigo qaxootinimo ay ku noolaayeen iyo duruufo adag ay ku noolaayeen gargaarka iyo samafalka hay-adaha iyo waxyaabahaas ay ku tiirsanaayeen Eh, hadda maadaama ay wax barteen ay- ay koreen waxna ay barteen rajo badan ay ka qabaan maxaan ku yidhahdaye inay dalkooda dib ugu laabtaan eh, eh, inay gacan ka geystaan maxaan ku yidhahdaye dib eh, usoo kabashada dalkoodii horumarka dalkoodii dabcan qaar baa noqday oo xilil ka haya maxaan ku yidhahdaye eh, dalkii sida wasiire iyo agaasimiyaal iyo waxyaaba saase sida macalimiin kuwa jaamacadaha dhigaya sidoo kale in badan oo ka mid ah kuwa hadda jooga eh, maxaan ku yidhahdaa khibradda iyo aqoonta ay leeyihiin eh, waxaan filayaa halkan lama sii joogi karaana waayo khibradda iyo aqoontaani iyo waayaaragnimadan waxaa u baahan dalkii dalkaada waa halka maxaan ku yidhahdaa meesha aad u dambaynaysa oo haddii aad dhimatana lagugu aasay marka dhallinyarada halkan joogto waa muwaadiniin waa wadaniyiin waa kuwa jecel dal- da- dalkooda waa kuwa jecel dadkooda waa kuwa jecel maxaan ku yidhahdaa inay m- mar uun arkaan soomaaliya oo boqolkiiba boqol nabad ah oo cagaheeda dib ugu soo istaagtay diyaar ayaynu u yihiin inay gacan ka geystaan horumarka dalkoodii eh, wakhti kasta iyo saacad kasta
kuwaasi waxay ahaayeen shukri santuur haaruun cabdiraxmaan mahad yuusuf iyo maxamed sheelle mayow oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku kortay xeryaha dhadhaab waxay marti ku ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada oo uu dhadhaab inoogu soo diyaariyey wariyaheenna axmed nuur maxamed cabdulaahi haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
mahadsanid xuseen barre ciyaaro ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee sanadka dambe ka dhici doona dalka qatar ayaa caawa iyo habeen dambeba ka dhici doona qaaradda yurub gruubka a ee isreebreebka qaaradda yurub haddii aan ku hormarno serbiya iyo bortuqiiska ayaa ku kulmi doona dalka serbiya luxemburgna waxay la ciyaari doontaa jamhuuriyadda jamhuuriyadda ireland gruubka e belarus ayaa marti gelin doonta estonia beljimka waxa uu caawa marti u noqon doonaa xulka jamhuuriyadda jek gruubka g montenegro iyo xulka qaranka ee jabal daariq ama gibraltar ayaa is arkaya latvia waxay la dheli doontaa Ho- holland ama netherlands turkigana waxa uu marti u yahay caawa norway gruubka heg rushia ayaa la dheeli doonta slovenia croatia iyo qibrus ayaa isku beegan slovakiana waxay la dheeli doontaa malta ciyaaraha habeen dambe dhici doona haddii aan fiirino ee isla yurub sbain iyo georgia ayaa fooda isdari doona kosovo waxay la dheeli doontaa kooxda sweden oo uu ku jiro hadda ee zalatan ibrahimovic oo dib ugu soo laabtay ciyaaraha xulka qaranka sweden kadib muddo shan sano ah oo uu ka maqna talyaaniga bulgaria ayay la dheeli doonaan habeen dambe switzerland iyo lithuania ayaa ka mid ah ciyaaraha dhacaya Ee, sidoo kale faransiiska waxay la dheeli doontaa xulka qaranka ee kazakhistan ukraine iyo finlandna fooda ayay isdari doonaan denmark waxay la ciyaari doontaa moldova austria iyo vero island ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona scotlandna waxa ay la dheeli doontaa xulka israa'iil natiijooyinka ka soo baxa dhegaystayaal ciyaarahan hadduu rabbi raalli ka noqdo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaaraha intaa inoo jooga
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah haatana aynu ku wadansanno codka fanaaniinta axmed mooge iyo xaliimo cabdi
Thank you. diile cidda kaa khalqe cadka kaa dhige ilaah caadiile cidda kaa khalqe cadka kaa dhige caloolkugu korshaa ku culaysiye aanu kuma cadin caloolkugu korshaa ku culaysiye aanu kuma cadin adon ceeb ka dhigan ciyaar buu ahaa codkii aan lahaa adoon ceeb ka dhigan ciyaar buu ahaa aan ku caawiye maxad ciil qabtaa caawa kugu daran aan ku caawiye maxad ciil qabtaa caawa kugu daran qofaan cudur bahayn ceesh kama gohe ha cabsoonine qofaan cudur bahayn ceesh kama gohe ha cabsoonine ha cabsoonino ceeb hamoodine ma cuntaadi rabta ha cabsoonino ceeb hamoodine ma cuntaadi rabta
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
caloolkugu korshaa ku culaysiye aanu kuma cadin caloolkugu korshaa ku culaysiye aanu kuma cadin